bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal laamiin faylaa ka dhowaada warka hamiinimo idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaanan kodoorkaroon haddii ilaahi raali ku nagdaysin dhugunsu doontan weliba ku mid ahaa shirluun ku hadlaaya amnigii weliba geekali ka qowday magaalada baydhabo ee xarunta kumeeldeerka ee maamulka koonfur galbeed kurdeer sare oo ku darari koonfur galbeed iyo weliba yogeeka deerana degmada buurhakab ee gobolka baaya wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo shaacidiyey inay aqoonsanaan warqad magacaabis ee xukuumadii xafiiska guddoomiyaha degmada baydhabo madaxweyne farmaajo oo khudbad ka jeediya xiritaanka shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka ra-iisul wasaare rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada oo saxiiya heshiiskiiyo diirana warmurtiyeed laakusaari shirkii ku darara teendhada afasiyon iyo warkaana ku dhugunsu doontaan saasoo kale ah maxkamadda ciidamada oo xukunka riddi maxkamadda ciidamada oo xukunka riddi askar lanhaysa dil iyo weliba amar diiday saasoo kale ah warkaana weliba siin gudbii doonay akhbaaraadka banaanka qatar oo shaacidiyey beesa iyo ka biyaasa reedandhisowka ghaza hamiin fayl dhegaystayaal weliba waa hamiinimo khamiis ah ee taariikhdanka beeganta labaatii toddobada bili shanaad ee mey sanada lamada kun iyo labaatii kowda intaas weliba han dhegaystayaal qodobada warkaan hamiinimada aan kudoor kulan dhegaystayaal inis diyaare warkii hamiinimo faahfaahin madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaran weliba uusageeka khudbad ka jeediya xiritaanka shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka cabdirashiid abuukar anteno oo stuudiyaha kalsuun iyo warkaasnsi dhamaystira cabdirashiid
madaxweyne laftigaran madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa isna maanta ka qaybgalaya shirka arrimaha doorashooyinka ee lagu soo gebagabeeyey maanta magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweyne lafta gareena madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa bogaadiyey heshiiskan maanta ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka soomaaliya waxaana uu ku sheegay heshiiskan mid een taariikhi ah oo ay wada gaareen guud ahaan madaxda een soomaaliyeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka qaybgelayay xirieen shirka afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho wuxuuna uu khudbad uu ka yeedhiyey xiritaanka shirweynaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka dalka waxaana ka mid ahaa madaxweyne lafta gareen ereyadiisa sida tana runtii munaasabaddan iyo farxaddan galabta aan inta isugu nimid oo shirkii muddada soo socday looga guungaaray loogana guul gaaray inaan maanta qayb ka ahaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay muhiimadda shirkan iyo munaasabaddan waxay ahayd kumanikeegii uu noo akhriyey wasiir ku-xigeenkii wasiir ku-xigeenkii warfaafinta waxa la soo maray waxay ahaayeen wax muddo dheer soo socday oo looga hadlaayey mustaqbalka soomaaliya iyo sidii caadada ahayd isbeddelkii doorashadii la yaqaanay oo wakhtigeeda ku dhici jirtay say ku dhici lahayd shirar badan iyo talooyin badan iyo isu soo jiijiid badan iyo isu tanaasul badan kadib waxaa ilaahay nagu guuleeyey maanta wixii la soo maray waa la soo maray maanta inaan gebagabadii iyo gunaanadkii aan joogno adinka iyo dadka soomaaliyeed oo dhan iyo beesha caalamkana ay markhaati ka yihiin annagana nagala rabo heshiiskii aan galnay inuusan mar dambena dib u soo noqonin sidii loogu heshiiyeyna uu u fula hadduu ilaah yidhaahdo annagu annaga haddaan nahay isteydyada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo xukuumadda federaalkaba si qalbi fiicnaan ah wanaag ku jiro soomaalinimo ku jiro turitaan ku jiro tanaasul ku jiro ee ka warqab iyo u turis shacabka soomaaliyeed ay ku jirto yaan waxaan u qaadannay mowqifkan hadda aan soo saarnay oo aan u arkaynay kan ugu habboon oo maanta dalka soomaaliya uu doorasho ku geli karo oo ahaa kii lagu soo heshiiyey sidii loo fulin lahaa waxaan idinka ballan qaadaynaa oon dadka soomaaliyeed oo dhan u ballan qaadaynaa heshiiskii inta aan ku gaarnay in sida uu yahay aan u fulin doonno dadka soomaaliyeed oo dhanna ay qayb ka noqon doonaan nin kasta oo soomaali ahna uu heli doono caddaaladda iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta uu ku qanci karo kan la dooranaayo iyo kan wax dooranaayaba uu caddaalad iyo amniba uu heli doono aan ka shaqayn doonnaa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaashii dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha federaalka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay heshiiskan suuragelintiisa iyo isu-keenistiisa inta ayaan u mahad celinayaa
madaxweyne lafta galeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka mid ahaa madaxdii inta badan eena ka soo qayb galay islamarkaana ka soo shaqeeyey heshiiska arrimaha doorashooyinka waxaana afartii maalmood ee lasoo dhaafay uu ka qaybgelayay shirka eena maanta lagu soo gudaanuday magaalada muqdisho islamarkaana uu ku lahaa dooraadweyne ciidan mahadsanta cabdirashiid ismaaciil abuukar anteno wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba shaaciday inay aqoonsanaan warqad magacaabis ah oo geeka kubadii xafiiska gudoomiyaha degmada baydhabo stuudiyaha weliba ay kula sugana maxamed cali yuunus suuriye maxamed hee wararkii ka dambeeyey wasaaradda ciidan mahadsanta maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiirow warqad hakubati geeka xafiiska gudoomiyaha degmada baydhabo waane waayeelka magaalada xasan macalin axmed biikole waliba laka magacaabay gudoomiyaha dhalinyarada iyo gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada degmada waliba la magacaabay gudoomiyaha degmada dhalinyarada lanla erow isxaaq duceysane iyo qof kale ku-xigeenshaya intaasi kureed markii magacaabista gudoomiyaha uusa sameeye waliba dhiniga kale warqad ha saaray isla ooka wasaaradda dhalinyarada iyo sbortiska dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ka tilmaamaas magacaabista xafiiska gudoomiyaha intii to qalada islamarkaana waafaqsanayn heerarkii laka shaqeeyay wasaaradda warqadaha kubati waliba ay sheegday in maamulka waliba la kashay in maamulka degmada awoodin lahayna magacaabista gudoomiyaasha dhalinyarada ee degmada iyo awoodin lay magacaabista gudoomiyaasha dhalinyarada dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tan waliba markaasi sababaase isku dhac iyo kal iswarqablaan ee ku jarta hay-adaha shalgadiisan ee maamulka tan waliba markaasi wararka dadka qaar isla dhexmara waliba sheegeena in gudoomiyaha awoodinayn lahayn wararka qaarna dadka waliba leyn in wasaaradda awoodinayn lahayna laakiin uma caddeeyi korna warka rasmigae waliba la ogaaday maalmaha hadareer ciddo awoodin leh magacaabista gudoomiyaha dhalinyarada degmada ogsugna magacaabista gudoomiyihii kan ka horeeyey warqadha kubadii xafiiska gudoomiyaha ee laka magacaabay waagaas wasaaradda dhalinyarada ma ku hadalna laakiin tan walaya ku hadal ilaa hadambayo sababta sheentay markii wasaaradda dhalinyarada ka horjeestiyey hadalkaa city jarte hadal akuweri maamulka degmada oo markaa cityanu ku hadalayan
weli maamulka muku hadalna dhaliilahanjeedii oo ka eedan haytay in qalad haytay magacaabistii oo ka sameeyaan hogaanka dhalinyarada marka ma sheego koro in magacaabisku kooyasa in dhalinyarada isdooradayan taasina ogayna haddii arantun laka heli waayay haddii laka heli waliba nadaas in gudoomiyaha degmada landhay ama in la dhihi wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed eeda mahadsanta walahi warara korra dhegeystayaashan waliba kudhugunsu doontanaa wararkaana dambe iyo barnaamijyadan dambe insha allah shirluun ku hadlaaya amniga waliba laka qobday geedka magaalada baydhabo ee xarunta kumirdeerka ee maamulka koonfur galbeed
maamulka degmada baydhabo ayaa maanta kulan looga hadleeyey amniga magaalada la qaatay gudoomiyaasha tobanka xaafadood hooyooyinka iyo gudoomiyaasha dhalinyarada tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo kulankan ayaa waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay maamulka degmada baydhabo oo ugu horeeyay gudoomiyaha degmada baydhabo xasan mahal axmed biikole gudoomiye ku-xigeenadiisa iyo maamulka gobolka shirkan ayaa sidoo kale waxaa lagu cambaareeyey hadallada xunxun ee kasoo yeeraya dad kasoo jeeda koonfur galbeed kuna sugan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kuwaasi oo sheegay in magaalada baydhabo aysan ahayn amni hase yeeshee waxaa hadalkaasi beeniyey mas-uuliyiintii ka hadashay kulankan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah guddoomiyaasha tobanka xaafadood iyo hooyooyinka xaafadaha baydhabo waxayna si wada jir ah uga soo horjeesteen hadallada gefka ah ee kasoo yeeraya dad deegaan ahaan kasoo jeeda koonfur galbeed kuwaasi oo ku nool dalka iyo dibaddiisa waxayna ka dhawaajiyeen in amniga magaalada baydhabo uu yahay mid wanaagsan dadka oo daleelo qayliyaayo oo maalin walba le baydhow nibad makajarta baydhow suduhu baydhow saasu gurow een aadagaadatu een wal is ogiin male maybu ahaano shilin ee la siye een dadka saasaka barbagaame wal is hambaardiyu lanki dalka dhibaateeyaa yahay lankaas een
walali sheega oo barbagaanka e waljir intinghayni shalay me darahda wali un meelika suubiyaani argaay meel nabadinghayni heesta may ka qaadaw man may ka dheelaw hoolna may ka galadaw wayn sheegane dadka oo beanti wadan walaagii hor haddii hasinkiraanayn wax qaadaseeno hotolala jiifadaasan un hotolaagan hata uni waardaysadaan abnigayna suganya nankii fadaa wax ku dhawaaday nankoo qabiilshay walka hadlaayo hob walindiida meelo kaba barbagoonao wali usulindiibi wal eedan suubiyo ay oo umutisna aday ilaahayna ay ba'i oo beentanii sheegaw geega gobolka ba'i oo degmada baydhawo koonfur galbeed shan isteed shantiisteed wal hadda gobolka bay kafayle koonfur galbeed wal kafayle mabajirooba nang nabadeedana nindoordi madaxweyne daacadana nindoordi madaxweyne dalshay dadshaykana hana nindoordi madaxweyne oo umutiska dankadaasona nindoordi dadka koonfur galbeed iska sheegow barabagaandada fidiyahay magaalooyinka ka jara waana deegaanka koonfur galbeedan dhardeen oo isteedadan ha ka jeedaan dulmintina dulmigiisii wadaanka bahasan hero lahaay dalkiisinkadhalateen dalkiisinkadhalateen dadkiisinkadhalateen lankii ku tabeeta geeka meerkalantiiseeda koonfur galbeed ee doorashada duuso ee makadhii kortale shay galdanaan argaanuun koonfur galbeed gugin gabartieelanka duubanyi madaxweyne adaalada ee ka shaqeeyahay adaalada le ka shaqeeyahay dadya dulma muwadaan lanshaatijay gaaday barabagaabo wada banaamij walba noogu badoo ero lahaayaan koonfur galbeed haddii aan uun dadje lambaseeda leeseeti leeyi galoy hoob edeegsandada tii edeegsankin haad unu koonfur galbeed iyu madaxweyne yahay isteedadii unubaska filan dad kale manbaahanini ero lahaa dowladaana diido dooga ma fadaano diide dowladaana diiday dooshay ma fadaano diide dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada baydhabo mudane aadan carab iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada degmada baydhabo mudane isaaq maxamed cali taygaab waxayna weerar afka ah ku qaadeen dadka wararka been abuurka ka sheega koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo amniga degmada baydhabo iyo horumarka guud ahaan iyo ka tallaabsatay koonfur galbeed gaar ahaan degmada tan baydhabo taasay oo uun ero korna mad eed an wiin dadka oo ha ku hadalaw meelo oo leh baydhabo emaangna ee baydhabo arrintaasa ku jarta leh horta wali faday inana an sheega baydhabo haddii adan ogayna ama adan goradaana haddii adan goradaana in ada reer baydhabo an hayna oo reer baydhow ad haskuweelahayd mise reer koonfur galbeed haskuweelahayd in baydhow imaangma ee ada hoteelka deganaato beeska qaatad fadaasoo hadal la ka leey ma kooweelan reer baydhow koo diideen taasi
baydhabo aragteen geeka la moobeella oo qaadi leh tumunka haafadood moobeelkan la oo qaadi leh aragteen ah ya weri la ogobaday gurigee lahayn galay walaa la oo qaadi lan le aragteen ah ilaahay aa ka mahadsan arrintaas ilaahay aan ka mahadnagaan suugun xaafid ish hooseetooba saraflaha may fadhiya ha ho inta ilaa aragaasu saraflii fadhiya baasada bannaanka tubanta ya lagaa la taabadahaya ya nacmada ilaahay ka siiya ho adaka shukri waayto ilaahay koo nagsada ugu dambeyn maayarka degmada baydhabo xasan mal axmed biikole oo hadalka qaatay ayaa caddeeyey dadaalada maamulka koonfur galbeed ay ku bixisay xaqiijinta amniga deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo wuxuuna baaq u diray shakhsiyaadka beenta ka sheega amniga degmada baydhabo ujeedkan waxay ahayd dadka isteedka qandhaladay oo yacni muxaa meelo ka hadalaa dabadhilibka oo gurigay meelalaas muxaa uraha iyo wasaga ka jarta meelo ku guraaw gurisho kowaydhe xaaqada dhe lagnama diido xaaqada gurisho xaqanjo ha qaadeen gurijo hadduu ura- haddii ura unse ka shideen maxaa qashanka haddii ka jira xaqasho qaadeen xaaqeen nadiifsadeen guri- gurijo laakiin hoteelka hoo jiife maxaa ee caasimada muqdisho eh, yaa kadudda huwe aqla mana qado dalka kiika haddii hataa aad mucaarad etee dalka wal marka sheego waayo dalka kii aad lahaytiyu kii aad lakii dhaliyu kii waalidka laka dhaliyu kii waalidka laka duugiyu xormada kooley way kiileemaynas muxuahay sharafa koofadee inaad dhoorta in la koofadee maxamed raxmaan ibraahim
wafdi heer sare oo ku darari koonfur galbeed weliba ogeeka deerana degmada buuraha kaba ee gobolka baay sida faahfaahintan ingfiriyow xasan aadan khayre xasan jookar wafduus hogaamiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya injineer cabdifataax isaaq maxamed iyo qeybka hayti hildhibaanad bashaara cali nuur kormeerayaalka imtixaanada wasaaradda walbarashada dowladda federaalk iyo weliba eh, dowlad goboleedka koonfur galbeed ya diiran degmada buur hakab ee gobolka baay ujeedada wafdiga buur hakabayo ansedan yamay beeta sidiyo imtixaanka injiyeyi lahayeen si ardayda degmada buur hakaba dhabaatilaanyo anka gala lahayeen imtixaanka dugsiga dhexe iyo weliba dugsiga sare wafdigan uu soo gaamiyay wasiir ku-xigeenka walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yamayba madiyo diiran degmada buur hakaba yamayba hadhow ayaana gudoomiyaha degmada buur hakaba iyo weliba qeybaha shal duwan ee bulshada maybana anka horeyn miylo ku hadalay qeybaha shal duwan bulshada iyo weliba mas-uuliyiinta inkasa sarayta ee degmada buur hakaba maybo arantiin gooreyti oo imtixaan foonfoore oo buur hakaba langa baahanya anaka lafadheeda mas-uuliyiintii degmada oo arantaas geega si yeen dhagaajid haddana inta niinsheenta mayboa maambishaarow gaamo furo saab inti markalanka nagdaa rajee saabisnaayinku dhawaytaan Eh, tan kale aranti lanqolkeeda maybo lankale ila dhagaajo ilwaday maybo qaadi mayba haytay maanfoosi yaanan timroogta maybo hambali laha aranti signiin dadaaleng nin hirgali geegi fidhigaani nin koyti yan may laha maybo saabis yaan tilanka darajay laha Eh, tan kale maybo aramo foonfoorada intii buur hakam imtixaan baahanta sektaran baahanta qofka kakala kala fadheedi wasaaradda waxbarashada kamida maybaa gudoomiye shaawalo maybaa usana saabiiskal haqdhowaytan
Eh, odayaal badan dowladu ku dhaban kiroodu barma bayani dowladu bilaa niya nin qoy eh ma hasantin eh ma habo hasan eh dhibcaha iyo Nigeria ku dhamalasa runtii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta een, in noo suura gashay een, himiladii iyo maaragtay een, amalkii aan lahayn oo ah in mar un maaragtay degmadan xarun waxbarasho ay noqoto runtii taas aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa Ee, marka hore waxaan soo dhowaynaynaa dadkii noo yimid oo runtii imtixaankaas inay noo suurageliyaan een, maaragtay een, maaragtay wasiiradii iyo maaragtay een, een, kormeerka intaba waxaan leenahay soo dhowaada magaaladiina ayaa timaadeen magaaladiina ku soo dhowaada
eedaasin ka dhawaayaan buura kaba ha ka dhawaada buura kaba oo nabad eh ha ka dhawaada buura kaba oo lasiinka jeel ha ka dhawaada Eh, buura kaba oo de- eed lasiinka sugaay waan eedna dadaal badan aan soo bidan kooyow kasan kooytan walaa ka dadaalay maayo miska kooyna lay Eh, marka eedaan ka faraasagna waana sharaf wiin ana niingata waan hasiin dhawaayaan waan eeda eh, buura kaba dadye maalintu maalaan ka faraan badan male eedaan ka faraasiin wasiirada eedhabaano dowladana ay koonfur galbeed iska jiraan wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dadaal dheer inkajarta sidii ardayda dowlad goboleedka koonfur galbeed indiir lahay imtixaanka dugsiga dhexe iyo dugsiga sare iyo qaadasa dowladda federaalk soomaaliya eedaa mahasanta xasan aadan khayre xasan jookar madaxweyne farmaajo weliba uusoo khudbad ku jeediyay xiritaanka shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka faahfaahinta warkaaseyti weliba ninsii dhamaastirey cabdirashiid ismaaciil abuukar anteno madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlay soo xiritaanka shirkii lagu shaacinayey heshiiska laga gaaray khilaafka doorashada soomaaliya islamarkaana khudbad ka jeediyey ayaa soo dhoweeyey heshiiska laga gaaray arrimaha doorashada soomaaliya isagoona bogaadiyey dadaaladii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir madaxweyne farmaajo ayaa heshiiska dhammaystirka wadahadaladii een ku saabsanaa hirgelinta doorashada oo ku salaysan heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar ee sanadii laba kun iyo labaatan iyo is-afgaradkii magaalada baydhabo ee guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ku hambaliyeeyey guud ahaan een shacabka soomaaliyeed wuxuuna ku tilmaamay guul u soo hoojatay dadka iyo dalka wuxuu sheegay sidoo kale madaxweyne farmaajo in guusha laga gaaray arrimaha doorashooyinka ay kor u qaaday rajada shacabka soomaaliyeed oo si weyn uga dhuursugayey wadahadalladan hadda soo dhammaaday wuxuu si gaar ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo u bogaadiyey ra-iisul wasaare rooble doorkii uu ka qaatay dadaaladii horseeday in heshiis laga gaaro ismariwaagii ka taagnaa arrimaha doorashada soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa kula dardaarmay madaxda maamul goboleedyada in ay kaalintooda ay ka qaataan hirgelinta waxyaabaha lagu heshiiyey si dalka doorasho uu u aado wuxuuna ku adkeeyey madaxda in hadda iyagu ay saaran tahay mas-uuliyadda la xiriirta in wixii ana lagu heshiiyey loo fuliyo sidii lagu heshiiyey lana dhammaystiro waaad ku mahadsan tahay ra-iisul wasaare sida runtii aad u hoggaamisay golahan wada tashiga ah ee wanaagsan si aad u hoggaamisay aad baan runtii kaaga mahad celinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyaga naftigooda waxaan rabaa inaan la dardaarmo jidkan waa soo marnay khibraddeedana waa leenahay waxaan idinka codsanaynaa ummadda soomaaliyeedna idinka codsanaysaa madaxdii halkan soo istaagtayna ay idinka codsatay inaad hawshaan laydiin xil saaray oo mas-uuliyaddiisa aad leedihiin inaad hore u dhaqaajisaan doorashadan waxay u baahan tahay heshiis waa la gaaraa laakiin waxay u baahan tahay hirgelin waxay u baahan tahay dhaqangelin waxay u baahan tahay dhammaystir iyay u baahan tahay marka runtii mas-uuliyaddan idinkaas ka leh idinkay hadda idinku soo wareegtay the court is in the ball is in your court saasaa la yidhaahdaa
dhanka kale madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay qoondada haweenka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inuu hoos uu ka xariiqayo qoondada haweenka soomaaliyeed isagoona intaasi ku daray in haweenku ay mudan yihiin in boqolkiiba soddon looga kordhiyo oo xitaa boqolkiiba afartan la siiyo maadaama ay yihiin ayuu yidhi lafdhabarka bulshada soomaaliyeed hamiin fel dhegaystayaal weliba dhugunsaaytana warkii haminima idaacad raadiyaha baydhabo war murtiyad laa ku saaray shirkii ku darara teendhada avasionis markala faahfaahinta warkaaseytin ingafiriyo cabdirashiid ismaaciil abu karanteeno ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa saxiixay heshiiska laga gaaray murankii ka taagnaa qabashada arrimaha doorashooyinka soomaaliya qoraal goordhow uu baahiyey xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa lagu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa saxiixay heshiiska ku aadan doorashooyinka dalka iyadoo maanta eena la soo xiray eena shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo khudbad ka jeediyey xiritaanka shirka madasha wadatashiga doorashooyinka ee ka socday teenada fisioni ayaa sheegay in dhammaan laga heshiiyey qodobadii caqabadaha ku ahaa doorashada soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in waxyaabaha ay ugu heshiiyeen shirkooda ay ka mid yihiin amniga doorashooyinka arrinta gobolka gedo iyo khilaafkii arrinta gobolada waqooyi sidoo kalena ay soo noqotay is-aaminaadii madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka soomaaliya intaasi kadib wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa warbaahinta u akhriyey heshiiska doorashada ee lagu gaaray shirka teenada afisioni ee magaalada muqdisho qodobada heshiiska doorashada ee lasoo bandhigay ayaa ugu waaweyn kow in dib weegis eena lagu sameeyo soo jeedintii guddiyada ku shiray magaalada baydhabo labo in xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya loo gudbiyo guddiyada maamulka doorashada ee labada heer ee cabashada ka jirto muddo saddex maalmood gudahood saddex in guddiga doorashooyinka ay dhexdooda ay iska soo doortaan guddoonkooda afar in guddoomiyaha garbaharey iyo maamulkiisaba uu soo magacaabo madaxweynaha jubbaland in amniga ay sugaan amisom boolisa shan in guddiga doorashada somalilan eena lix xubnood uu soo magacaabo guddoomiyaha aqalka sare lix in ciidamada aysan ku milmin siyaasadda toddobo in lixdan maalmood gudahooda ay ku dhacdo doorashada soomaaliya arrinta somalilan ayaa loo xilsaaray ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya isagoona eena la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guulad khadar eedaa mahadsiiye cabdirashiid ismaaciil abuukar anteeno inka dambeyntii dhegaystayaal qatar weliba arbaadi ka dhawaaqday inay shan boqol milyan ay ka biyi doonta reedandhiska khaza kureed markii magaaladan katala falastiin ay burburiyeen duqeymo israa'iil kuwadii tumi kow maalmood ee xiriir ah qatar weliba taageer muhiim ee lalataa kooxda xamaas ee maamulaha samarinka khaza baa sidan oo dhan shan boqol milyan weliba markaaseytii la kacaabi doona dadka khaza oo markaasi wajahay caqabada ka dhaladay weeraradii israa'iil ee dhibaan markaaseytii gajeystii khaza guud ahaan dhegaystayaal weliba intaaga gabagabeyne warkii hamin meysin ku dhugunsaaseen idaacadda raadiha baydhabo welibaan mahadnagay saaxiibadii oo kula qeyb qaaday warkan iyo dhegaystayaasha dhammaan warka waliba farsameeyey saaxiibkii xasan aadan khayr xasan jookaraano maxamed jiiro isnadirisi ay dhegaystayaal warkan warnimada in tireedan ku kulmaan weliba siin kudwaanaysaa si amaan allah